waa xafiiskii sideedaad oo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya ku yeelata magaalada laascanood oo ay xarunta maamulka s c kaatuma kaasoo lakuwada dhowaantay xaragga lakijaros oona bilaabay biyowga adeega baasaboorka soomaaliya bulshada ka dhaqan deegaanadaas helitaanka baasaboorka dhibaato badan ka mara jirana agaasimaha laanta sideedaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya ee magaalada laascanood cabdifitaax aadan maxamed iyo weliba uusa ku warbiyey adeegan yoosiyahayana bulshada iyo sida iyoonku faa-iideysadahayana uusoon intaasi ka dalintay caqabado badan shacabka ka mara jiraan helitaanka baasaboorka oo hadda taas miilo ka batay halkan waa xaruntii laanta socdaalka ee jinsiyadda soomaaliyeed iska laanta sideedaad oo laga furay cc khaatumo waxaan aad i aad ugu mahadnaqayaa wariyaasha nagu soo booqday anagoo hadda diyaargarowga kusii jirna furisteedii allah xarig jarkii uu dhow yahay maalmahan soo socdo hadda kole dee dadka un baan shaqada usii fududaynaynay in xaruntii ay kasii qaataan baasabuuradooda ay kasoo xariistaan waxaa kaloo ummadda aan ugu bishaaraynayaa in xaruntii laascaanood iyo xaruntii buuhoodlaba isku mar xarig laga jiri doono oo ayadana dib loo howlgelin doono xaruntii buuhoodle oo awl meesha kusii taalay marka dadka waxaan u bishaaraynayaa soomaaliyeed iyo heer khaatumaba inay ka faa'iidaystaan waxaana alla mahadiyaad saakin diina ku arkayseen dadka curyaamada ah da-da ah ee ku dhibanaa in maanta ay hay-addii gurigooda ugu keentay hay-adduna waxay u taagan tahay dadka inay sarfiska ay guryahooda ama dhowr ay wadhigto marka aad ku soo dhowaada waan inaga mahadnaqayaa saxaafadda kaalinta aad ugu jirtaan bulshada waxaana ku miday dadkii lanfadii helitaanka adeega baasaboorka soomaaliya yaa hadhowaa in xafiiskan cusub ee lanku hirgeliyay deegaansho maanta aan u mahadnaqaynaa dowladda federaalka iyo maamulka s c khaatumo oo noo fududeeyey immigrationkii aan u aadi lahayn meelo kale oo sidaa darteed oo dee qarashyaad iyo taraag dheer iyadoo ninkaan dhaawaca aanu wadno marka wixiiba waxaa noo fududeeyey dowladda federaalka ah iyo maamulka s c khaatumo alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baad mahadsanti mara
waa baasaboorkii laba caruuran kare baasaboorkeeda weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan baasaboorka gurigayga ka qaato si aayara aan markiiba ku helo farxad weyn bay u tahay bulshadana inay baasaboorka helaan oo ay iyagoon safarragelin gurigooda ka qaadanayaan dadweynahan waxaan u sheegay in baasaboorka ay ka qaataan xaruntana waa laydiin sheegay waad garanaysaan baasabooradiina waa diyaaroo aad helaysaan idigoo gurigiina hooyaad ka helaysaan aydan dhigu marayn wax badan baa ii baaqday safar aan geli jiro go-aan baagahaa waa ii baaqday marka saddex baasaboor dee lacag badanna waa ii baaqatay howlyaraanna waan ku hela magacayga waa roode maxamuud maxamed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta baasaboorka meeshii laascanood laga sameeyey maamulka s c khaatumo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay magaaladeedii baasaboorka laga sameynayo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya weliba iyo xafiise kilata dhammaan dowlad goboleedyada dalka ku jiraan iyo magaalada muqdisho si bulshada ka dhaqan guud ahaan dalka lanku fududaya helitaanka adeega baasaboorka oo muhiiman ee bulshada soomaaliyeed